waxaa weli isa soo taraya gurmadka xooggan ee loo sameynayo qoysaska dhibaateysan ee uu saameeyey fatahaadaha webiga shabeelle kuwaasi oo ku nool tuulada baarey ee duleedka magaalada jowhar oo ah halkii markii hore webiga uu karkaarada ka jabsaday iyadoo xaalada dadkaasi ay aada u liidato waxayna u baahan yihiin gurmad dhinac walba ah oo isugu jira hooy raashiin iyo daaweyn caafimaad ururka dhalinyarada magaalada jowhar ayaa qeyb ka noqday gurmadka loo sameynaya dadkii uu dhibaateeyey fatahaadaha webiga shabeelle iyagoo deeq raashiina ku wareejiyey maamulka iyo odayaasha dhaqanka ee tuulada baarey guddoomiyaha tuulada baarey iyo mid ka mid a odayaasha dhaqanka tuuladaasi ayaa u mahadceliyey ururka dhalinyarada degmada jowhar kaalinta ay ka qaateen gurmadka loogu gargaarayo dadka tuuladaasi ku nool ku hadlaayo magaca tuulada baariye gudoomiyaha tuulada baariye ah waxaan u mahad celinaa dhallinyarada degmada jowhar oo u soo iyagoo hayay walaalahooda oo biyaha ku dhex jiro intaan bariis ah soddon loor oo bariis ah iyo afar iyo toban oo caag ah oo saliid ah waa ku mahadsan yihiin xanuunka ay naga xanuunsadeen waa ka oofilanayna inay nala xanuunsadaan waana ka soo baxeen intaan inka badanna ilaahay u soo dhiibo waa ka sugeynaya iigana waa ku mahadsan yihiin dhallinyarada ilaahay gacantooda kor alaa ka dhigo
dhallinyarada degmada jowhar oo maanta soo gaaray walaalahood ku dhibaataysan oo ku baxay biyo fasahaad ah oo jooga tuulada bahrey degan huuyiga buurkiisa aad u jeeddaan aad iyo aad u soo caawiyaan maanta ay u imaadeen dhallinyarada jawhar oo u yimaadeen tuulada dadkii ku dhibaataysnaay u keenay badar bariis ah iyo saliid waad ku mahadsan yihiin walaalahood oo aad iyo aad u soo garabsiiyeen cabdinajiib oo ka mid ah xubnaha ururka dhallinyarada magaalada jowhar ayaa marka hore saxaafadda kaga warbixiyey raashiinka ay ugu deeqeen maamulka tuulada baarey anagoo ah ee guddiyii dhallinyarada degmada jowhar maanta waxaan soo gaarnay tuulada baarey oo ah halkii ay ka baxday buqda ay saamaysay tuulada dhan gebi ahaanteed ayna magaalada qalqalgelisay dhibaatada walaalaheenna ku jirno aadaan aga damaqannay waxaan jeclaysanay wixii gacanteenna ku jirno sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku soo gaarsiino waa ka xunna aadaaga soo daarnay xilligii buqda baxday iyo haddaba laakiin waxaan jecelnahay wixii tabarteenna inaan halkaan soo gaarsiino maantana waa soo gaarsiinay ilaah waaba nasoo waafajiyey inaan halkaan imaanno aad iyo aad umahadsan yihiin ummadda soomaaliyeed khaasatan dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe waxaan u sheegaynaa halkaan masiibada ka dhacday ma aha mid yar waad u jeeddaan waxaa baaba'day gebi ahaan tuuladii dadkii deganaa waxa ayga soo baxeen meel gees ah waxa ay joogaan jiinka dhinaciisa ah ee balledka ka mid ah dhibaatada ay ku jiraan maahan mid la arki karo qof kastoo halkaa yimaano wuu damaqanaa marka waxaan u rajaynaha ummadda soomaaliyeed khaasatan meel walibay dunida ka joogaan in ay walaalaha soo gaaraan dhibaatada halkaan ka dhacday ma aha mid yar laakiin waa mid ilaah keenay dhinaca kale guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada jowhar cabduqaadir xasan yuusuf ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan gurmadka ay u sameynayaan dadka ku nool tuulada baarey ee uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle waxay idiin soo gaarsiiyeen deeqdan yarta ah ay noqotay maaragtay intaan kaalintii ugu horaysana waaye ilaahay kuuma darnaadee micneheeda kama dhigna in maaragta intaa ay nagu filan tahay ama kama dhigneen wakhtigii ugu dambeeya ama oo isu imaanay inay noqon doonto insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in wakhti dambo hadduu ilaahay sida ugu dhow inaan idiin nimaadno hadduu ilaahay nafti inoo dhaafo waxaan kaloo rajaynaya wax badan oo badan oo badan inaan ka qayb qaadan masiibada ka dhacday iyo biyaha idiin aafeey waa dareemi karnaa culayska inta uu la egyahay dadku intana biyi webiga ka jiro intana maaragta biyi ay ka jiraan laba biyi dhexdood dadku noolaatiin ilaahay maaragta idiin gargaara annagana intii karaamkeena waa idin garab joogna hadduu ilaahay dhib iyo dhaaf inaan idinla qaybsanaya diyaar una hadduu ilaahay nafta inoo dhaafo dhallinyarada reer joor waxay mar walba diyaar u tahay wax walba oo maaragtay oo walaalahooda ku nool tuulooyinka iyo joor dhexdiisaba inay garab istaagto mar walba iyo wakhti walba hadduu ilaahay yidhahda dhib iyo dhaafna ay la qaybsato insha allahu tacaala annagana noo soo duceeye annagana dadaalka si aan usii lama laabna hadduu ilaahay idmo si kastaba ahaatee dadaal aada u xooggan ayaa ka socda magaalada jowhar taa oo loogu gurmanayo dadkii uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle kuwa uu ku nool tuulada baarey waxay u baahan yihiin gurmad dhinac walba ah sida hooy cuno iyo daawo